bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wاthanaau lilah wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii saddex iyo lixdanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan taarikh nololeedka saxaabiga la yidhaahdo magaciisa cumayr ibnu sacad cumayr ibnu sacad waa ree ansaar wey cumayr ibnu sacad nasiiju waxdihi cumar ibn khadaab ayaa saas yidhi waxaa weeye dun gaar ah dun gooni ah ayaa laga sameeyey yacni dadka dadka dhan wuu ka duwan yahay waa micnaheedu dun gaara oon lala wadaagin yuu ka samaysan yahay sayidina cumar ibn khadaab ayaa sidaas yidhi taariikhdiisa haddaan horu gallo tajaraca algulaamu marka wiil yar buu ahaa taariikhdiisa waxay ku bilaabanaysaa aan ka bilaabaynaa isagoo wiil yar ah waxaa jira isagoo wiil yarahoo markaas toban sano uun jira ayuu islaamay marka saas way taariikhdiisu isaga oo yar inoogu bilaabanaysaa dhinaca kale taariikhdiisu waxay ka bilaabanaysaa agoon buu ahaa marka qiso ayaa waxay dhex maraysaa ninkii soo koriyey agoon buu ahaa isagoo yar bay hooyadii dhimatay hooyadii ninbaa guursaday hantiilo ah ninkiibaa caruurtiisa ku daray aada iyo aadna u soo dhoweeyey aada iyo aadna u jeclaa marka isaguna ninkii sidii aabbihii ayuu u jeclaa ninkuna sida inankiisi oo kale ayuu u jeclaa markii islaamku uu madiine soo galay labadooduba way islaameen laakiin ninkii hooyadii qabay ee soo koriyey yaa wuxuu ka maqlay maalin kelimad kelimatul kufri ah isagoo nabiga caayaya markaasaa wuxuu kala doortay inuu arrintaas nabiga gaadhsiiyo wixii ka dhici ha ka dhaco gurigaba haddii raba ha laga eriyo ha kala go-een ninkii soo koriyey ee aabihii oo kale ahaa ee soo koriyey isagoo agoon ahoo soo kafaalo qaaday oon wax maaragtay adduunyo u haystana aan la arkin marka nabiguu u sheegay nabigu ninkiibuu u yeedhay ninkii wuu dafiray wuxuu yidhi kan beenaalo weeye beenaale waanuu dhaartay inuusan hadalkaa wiilkani yidhi uusan dhihin ayuu ku dhaartay marka qur-aan baa kusoo degay meeshii isagoo la fadhiyo oo qur-aankaasoo caddaynaya inuu wiilku run sheegayay kaasna uu beenaalo ahaa ninkii halkii ayuu ku toobad keenay uu munaafiqnimadii uga baxay oo islaamnimadiisina ay ku wanaagsanaatay marka qeybta koobaad ee wiilka taariikhdiisa meeshaas ayay ku wareegaysaa tajaraca algulaamu wiilka yari oo cumayr ibnu sacadihi wuxuu dhadhamiyey cumayr ibnu sacad ahaa wiilkii cumayr ibnu sacad ahaa wuxuu dhadhamiyey al ansaariyu ee reer ansaar ahaa kasal yutmi agoonnimada koobkeedii ayuu ka cabay uu dhadhamiyey weliba tajaruca waxaa la yidhaahdaa wax aan kuu dhadhamayn oon kaa daadegaynin ood qasab ku liqayso waxaad qasab ku liqaysaa tajaruca kaasaa la yidhaha yatajarachu walaa yakaadu yusiiqu wayaatiihi lmowtu min kulli makaanin wamaa huwa bimayitin waa isagu qur-aanku uu ku sheegaya dadka gaalada ah markay naarta ku jiraan marka tajarucu waxaa la yidhaahdaa wax aadan liqi karaynin naftaadu aysan rabin oad isku qasbayso marka agoonnimadu waa sees tajaraca wuxuu si qasab ah ku liqay uu ku dhadhamiyey algulaamu cumayr ibnu sacad al ansaari kasal yutmi koobka ayuu ka cabay koobka agoonnimada iyo walfaaqati iyo faqriga mundu laga soo bilaabo nucuumati adfaarihi ay cidiyihiisu qoyanaayeen cididiisu ay qoyan tahay waxaa laga wadaa markuu qofku aada u yaraa inagu ereyga ma isticmaalno isagoo qofka cididiisu qoyan tahay ma nidhaahno laakiin luqada carabiga qofka markii ay wuxuu isagoo caruur ah ama markuu dhashay ay bilowdaan yaa waxaa la yidhaahdaa mundu nucuumati adfaarihi markay weli cidiyihiisu ay qoyanaayeen oo aynan adkaanin marka isaga oo yar oo markaa un dhashay ayuu aabihi dhintay saa unbaa laga wadaa faqad madaa wuxuu aaday abuuhu aabihi ilaa rabbihi rabbigiisii buu aaday rabbigiis buu aaday waxaa laga wadaa wuu dhintay wuu geeriyooday duuna an yutr duuna an yatruka isagoo naga tegin lahu cumeyr maalan wax hanti a aan uga tegin waxaba yaraatay oo hanti a ugama tegin aw muciilan ama cid kafaalo qaada oo ehelkiisa ahna ugama tegin cid ay isku ehel yihiin oo wiilkii kafaalo qaada oo ama walaala ama adeer ah ugamuusan tegin midna marka meel cidlo ah hooyadii iyo isagu ayuu ka dhintay laakinaha saaatee ummahu hooyadii cumeyr ibnu sacad hooyadii maa labitad ma ayna sii joogjoogin sii joog-jooginta waxaa laga wadaa markuu ninkeedii dhintayba oo ciddadiisii ay goday ciddadeedii ay go'day an tasawajat inay guursatay min thariyin nin hantiilo ah oo min athriyaa'il aws qoyska reer aws hantiilayaashooda ka mid ah aws waxay ka wuxuu waxay ka mid yihiin labadii qoys ee carabta ahaa ee madiine deganaa intuusan nabigu usoo hijroonin oo aws iyo khasraj ahaa xifaaltan xooglaa ka dhexeeya weyna islayn jireen ninkaasoo yudcaa loogu yeedho oo magaciisu yahay aljulaas ibnu suweyd marka hooyadii waxaa guursaday ninkaa julaas la yidhaahdo oo ree aws ahaa oo hantiilo ahaa fa kafala wuxuu kafaalo qaaday ibnahaa inankeedii cumeyran ahaa ayuu kafaalo qaaday wa dammahu wuxuu ku biiriyey ama ku daray cumeyr ilayhi isaga xaggiisa ayuu usoo dumay oo wuu soo dhoweeyey oo inan buu ka dhigtay inbaa laga wadaa waqad dhab ahaantii laqiya wuxuu kala kulmay cumayrun cumeyr min biri ljulaas ninkii julaas ahaa samafalkiisa wuxuu kala kulmay iyo wa xusni ricaayatihi iyo daryeelida daryeelidiisa wanaaggeeda iyo wa jamiili catfihi iyo naxariistiisa wanaaggeeda wuxuu kala kulmay maa jacalahu wax ka dhigay ninkii cumeyr ahaa wiilkii cumeyr ahaa yansaa inuu iska halmaamaba annahu yatiimun inuu yahay agoon ayuu halmaamay u iloobayba maxaa jira aabbo ayaa ilaahay u keenay kale fa axaba cumayrun cumeyr wuxuu jeclaaday aljulaas ninkii julaas ahaa ee hooyadii qabay ayuu jeclaaday xubba alibni inan siduu u jecel yahay liabiihi aabihii u jecel yahay oo kale ayuu u jeclaaday dhinaca kale kamaa sidii uulica uu isna u jeclaaday uu uga helay aljulaasu julaas uu uga helay bicumeyrin cumeyr walaca alwaalidi qof wax dhalay sida uu uga helo uu u jecel yahay biwaladihi inanka uu dhalay marka waa jacayl labada dhinacba ka socda oo cumeyrna wuu jeclaaday julaas julaas sidii aabbihi oo kale ayuu u jeclaaday julaasna wuxuu u jeclaaday cumeyr sidii inankiisii oo kale wa kullamaa mar kasta may wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kasta oo namaa uu koro cumeyrun cumeyr oo wa shabba uu barbaaro uu soo weynaado mar kastoo saas yasdaadu wuxuu sii korarhsan jiray aljulaasu ninkii julaas ahaa lahu cumeyr xubban kalgacalo wa bihi cumeyr icjaaban ka helid uu ka helo icjaabka waxaa la yidhaha waxa aad aada uga hesho ood aada u jeceshahay oo muxuu maxay taasi saa u dhacday waa limaa kaana wuxuu ahaa julaas yaraa kii arka fiihi cumeyr wuxuu ka arki wuxuu ka arkayay markastuu soo weynaadaba min amaaraati alfitnati fariidnimada iyo caqli badnida astaamaheedii ayuu ka arki jiray iyo wanajaabati iyo caqli badnida waa isla mid uun fitnada iyo najaabadu waa isku mid allatii midaasoo tabduu ka muuqatay fii kulli camalin fal kasta oo min acmaalihi falalkiisa ka mid a fal kasta iyo wax alla wuxuu qabtaba ninka cumeer la yidhaha waxaa ka muuqanaysay dakaa iyo caqli badni ayaa ka muuqanayay iyo wa shamaa'il alamanati kale dhinaca kale caqli badnidii qofbaa intuu caqli badan yahay khaayine wuxuu isku darsaday caqli badni iyo ammaano iyo wa shamaa'il alamanati iyo tilmaamaha ammaanada iyo wasidqi runta allatii midaasoo tadharu ka muuqatay fii kulli tasarufin habdhaqan kasta oo min tasarufaatihi habdhaqanadiisa ka mid a waqad aslama uu islaamay alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa ee cumayrun cumayr ahaa wiilkii kuray buu markaa ahaa kuray ibnu sacad wa huwa isagoo sagiirun yar oo lam yujaawis aan gudbin alcaashirata min cumrihi sanadkii tobnaad ee cimrigiisa da-diisa isagoon gudbinba ilaa qaliilan wax yar maahane sanad iyo wax yar isagoo jira toban sano iyo wax yar isagoo jira ayuu islaamay marka hadday saas tahay fawajada aliimaanu iimaankii ayaa wuxuu helay fii qalbihi cumeyr qalbigiisa wuxuu ka helay qalbigii alqadi ee curdanka ahaa ee cusbaa ee aan wasakhoobin ee nadiifta ahaa wuxuu ka helay makaanan meel meeshaasoo khaaliyan bannaan oo dhaqamadii xumaa iyo caadooyinkii iyo waxaasi aysan gelin fa tamakkana markaasuu degay uu fadhiistay minhu qalbigiisii ayuu iimaankii yuu degay wuu degay markaasuu la wareegay wa alfaa ay wajada waa iyadana wa alfaa wuxuu ka helay alislaamu islaamku fii nafsihi cumeyr naftiisii naftiisii assaafiyati ee nadiifta ahayd saafi waxaa la yidhahdaa inaba saafi baan idhaha soomaalida haddaan nahay kelmaddaas sideedaan u qaadanay saafi waa wixii badaxla oo aan waxaba yaraatee ku darsanay aysan jirin biyo saafi ah caano saafi ah waa caanihii oon biyo laguma darin qashin kale laguma jirin waa saafi ashafaafati ee waxa gudahooda ku jira ay muuqdeen shafaafka waxaa la yidhaha waa shay waxa gudihiisa ku jira bannaanka laga arkayo saafinimadiisa waa waxa muraayadaha iyo dhala dhalooyinka dhalada ayaa saasa waxa wixii dhala ka samaysan sijaaj ka samaysan yaa hadduu nadiif yahay baa wixii gudihiisa ku jira ayaa bannaanka laga arkaya shafaaf waxaase la yidhaha marka shafaaf waa wixii gudaha ku jiray oo bannaanka laga arkayo wa alfa wuxuu helay alislaamu islaamkii fii nafsihi cumeyr naftiisa wuxuu ka helay naftiisii assaafiyati ee saafiga ahayd ee badhaxal ahayd ashafaafati ee bannaanka laga arkayay wixii gudaheeda ku jira wuxuu ka helay turbatan ciid ayuu ka helay ciiddaasoo khisbatan wax bixisa barwaaqo ah turbatu khisba waxaa la yidhaha ciidda marka wixii maaragtay lagu rido ee lagu beeraba si xoogla usoo bixinaysa turbatan caro ama ciid khisbatan oo barwaaqo ah wax bixisa oo wixii lagu beero oo dhan si xoogla u bixinaysa fataqalqala markaasuu xulxulay xagga iyo xagga iyo xagga u xulxulay iimaankii ama islaamkii fii tanaayaaha laablaabyadeeda taniyaadka wax meelaha laalaabka laab kasta ayuu galay fa kaana wuxuu ahaa cumeyr ibnu sacad calaa xadaahati sinihi isagoy da-yaraantiisu jirto oo aada u yaroo dee toban jir ah laa yata-aharu kii aan marna ka habsaamin can salaatin hal salaadna shanta salaadoodba kama habsaami jirin khalfa rasuulillaahi rasuulka ilaahay uu gadaashiisa ku tukado ku xidho o wa kaanad waxay ahayd umhu hooyadi taqmuruhaa tii ay daboosho dabooshada waxaa laga wadaa iyo khamriga ruux inta aada biyo dhex gelisay biyihii ay qariyeen yaa la yidhaha saas khamrigu waa sidaas khamr khamara almaau marka hadda faraxii yaa qariyey sidii biyo loo dhexgalo waxaan oo dhan waa tashbiih iyo isticaare iyo waxaa la yidhaha muxasinaat badiiciya la yidhaha ama balaaqa la yidhaha cilmiga balaaqada la yidhaahdo ee luqada carabiga qurxiya ayuu isticmaalayaa sheekha kitaabkan qoray wa kaanad waxay ahayd umhu hooyadi taqmuruhaa tii ay buuxiso oy qariso oy maansheeso alfarxatu farxaddii kulamaa mar kasta oo ra-athu ay aragto daahiban isagoo aadaya ila lmasjidi masaajidka aadaya ow aayiban minhu isagoo masjidka kasoo noqonaya oo kusoo tukaday taaratan mar maca sawjiha isagoo ay uu la socdo ninkeeda wa taaratan marna waxdahu isagoo keliga waalid kasta markuu arko ilmihiisa oo toosan oo cibaadada iyo ku toosan saasuu u farxayaa wasaarat way socotay xayaatu lghulaami wiilkii yaraa noloshiisu cumeyr ibnu sacadaha calaa haada naxwi qaabkaas ayay ku socotay wanaagsan haani-atan iyada oo xasiloon xasiloon haba yaraatee wax dhib ahoo haydaa uusan jirin waadicatan oo degan waa isku mid labadoodu waadicatan oo degan oo laa yucakiru uusan calwinaynin safwahaa xareednimadkeeda mucakirun wax calwiya tanna waxaa lagu shabahayaa biyo meel fadhiya biyuhu markay meel fadhiistaan wax alla wixii wasakh ah ee ku jirta hoos bay u degaan ciidda ayay fadhiistaan kor waxaa soo mara biyihii oo xareed ah laakiin haddii ay wax dhex maraan ama ul saa loo marayo ama uqalo biyihii way dhooboobayaan w biyihii way dhooboobayaan ama calow bay noqonayaan marka qofka haddii noloshiisa ee wax ka qasa oo murugo u keena oo cabsi u keena waxay la mid yihiin qof biyihii xareedda ahaa laga dhoobeeyey ama laga calwiyey calwiinta iyo dhoobeyntuna waa isla hal shay laakiin waxay ku kala duwan yihiin calwiinta waa khafiif biyaha yacni khafiifka waxaan ka wadaa biyihii xareedda ahaa wa waxbaa waxbaa lagu sameeyey marka xareeddii ma aha nadiiftii ma aha laakiin aad looma dhooba ma ayna noqonin dhoobeyntana waa markii aad maaragtay ay isu beddesho calwintana waa markii aynan aada isu bedelin yacni xareeddii ma aha laakiin dhoobana ma aha oo aada isuma bedelin oo weli biy biyihii inay yihiin waa la gar marka saasaa waxay ku kala duwan yihiin labadan eray ee hadda uu sheekhu isticmaalay oo ah midna laa yucakiru safuha mucakirun walaa yukadiru hanaa'aha mukadirun midda hore waa calwin ta dambana waa dhoobeyn marka calwinta iyo dhoobeyntu waa isla camaliyadii oo midna waxa weeyaan waxaa lagu kiciyey wasakhdii ama ama ama ama ciiddii hoose ayaa biyihii lagu kiciyey wax yar wax yar markaasaa weli biyihii waa nadiif laakiin haddana nadiifnimadkoodii ma badhaxal ah ta kalena waa markii aada loo wada qaso oo ay dhooban noqoto madow wasaarad way socotay xayaatu lghulaami wiilka noloshiisii cumeyr ibnu sacadaha calaa haada naxwi qaabka ayay ku socotay haani-atan iyada oo raaxaysatay iska dhe markan haniian wey hanii'an iyadoo raaxaysatay waadicatan oo xasiloon oo degan oo laa yucakiru uusan calwinaynin safwahaa xareednimadkeedii iyo saafinimadkeedii mucakirun wax wax calwiya walaa yukadiru uusan dhoobeynaynin hanaaha raaxadeedi mukadirun mid wax dhoobeeya marka dhoobeynta iyo caluuntana waan ka soo hadalay xataa shaaa allaahu ilaa alla uu ka qadaro an yucarida inuu u bandhigo algulaama wiilka alyaafica ee korayga ah ka waxaa weeyaan yaafic waa qof waa ilmaha ee, qaangaadhka u dhow welina qaangaadh ma gaadhin inuu u bandhigo litajribatin arrin tajribo tajribada waxaa la yidhaha wax la tijaabinaya tijaabo ama shirabaad saasaa la yidhaha inagu labadaasaan ama shirabaad baan idhahnaa ama tijaabaan idhahnaa litajribatin tijaabo oo lagu fiirinaya iimaankiisa intuu leegyahay ama shirabaad la shirabayo oo min ashaddi tajaaribi tijaabihii ama shirabaaddii kuwa ay ugu qallafsanaa ugu daran cunfan xagga ad adkaanta ama qallafsanaanta wa aqsaaha ugu qallafsan xagga qaswatan xagga qallafsanaanta waa isla mid uun cunfi iyo qaswa iyo waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin cunfigu waa ficil sidiisa dhan fal fal maaragtay xoog ta kalena qaswadu fal iyo waxay noqon kartaa niyo iyo hadal iyo wax kasta hadal waa la dhaha hadalkana caniif waa la dhahaa qaswana waa la yidhaahda labadoodaba waa waa qallafsanaan iyo ad adkaan oo min ashaddi tajaaribi tajribooyinka ama tijaabooyinka kuwa ugu daran cunfan xagga qallafsanaanta wa aqsaaha ugu ugu adag ama ugu qallafsan qaswatan xagga qallafsanaanta iyo wa an yamtaxinahu inuu alla imtixaano imtixaanan imtixaanoo qallama ay qalla ay yar tahay maa aada ay u yar tahay mara inuu soo maro bimithlihi imtixaankaasoo kale fatan ilmo yar oo fii sinihi da-diisa ah maxay tahay marka arrintu fa fi sanati taasicati sanadii sagaalaad waa kan waa saan sheegayay waa saan sheegayay soo maaha saxaabi kasta markii taariikh nololeedkiisa aan bilowno waxaan arkaynaa isagoo aan xadradii nabiga aan fadhino sala allahu calayhi wasalama nabigii waa kan hadda nabigii oo diyaarinaya ghaswatu tabuuk diyaarinaya fa fi sanati sanadii ataasicati sagaalaad lihijrati ee hijrada aclana wuxuu daboolka ka qaaday uu caddeeyey alrasuulu rasuulkeenu salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi casmahu inuu niyeysan yahay ama uu go-aansaday niyo keliyatamaha casmahu go-aankiisii calaa ghaswi ruum dowladdii weyneed ee reer rooma in lagu duulayo fii tabuuk weliba meesha tabuuk la yidhaahdo waa meel ku taalla xuduudda jaziira alcarabiya iyo iyo shaam meel ku taallo weeye wa amara almuslimiina rasuulku muslimiintana wuxuu amray bi-an yastacidduu inay diyaargaroobaan wayatajahazuu ay isdiyaariyaan lidaalika arrinta ayada in ruum lagu duulo oo tabuug la aadayo in la isu diyaariyo wa kaana wuxuu ahaa dhaqanka rasuulkana sidan ah wa kaana wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ahaa idaa araada idaa markii araada uu damco an yaqsuwa inuu duulo qaswatan duulimaad lam yusarax bihaa daboolka kama qaadi jirinoo ma caddayn jirin meesha loo socdo iyo goorta la bixi midna ma sheegi jirin waxaaba dhici kartay inuu yidhaahdo wa awhama inuu moodsiiyo uu ekaysiiyo annahu rasuulku yuriidu inuu doonayo jihatan dhinac oo ghayra aljihati dhica dhinacii aan ahayn allatii dhinacaasoo yaqsadu ilayha uu u socday haddii u socday bari wuxuu iska dhigi jiray inuu galbeed aadayo si cadowga maaragtay uusan u ogaanin meesha loo socday iyo wax macluumaad aan laga helin waa raadgadashu waxaasoo dhanna waa way bannaan tahay maahane way fiican tahay saasuu nabigu yeeli jiray oo dhaqankiisu sidaasuu ahaa ilaa fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk maahane fa innahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam bayanaha wuu caddeeyey si tifaftiran ayuu ugu sheegay daboolku uga qaaday linaasi dadkii oo muxuu saa u yeelay waa libicd waa libucdi shuqa libucdi sh- ashuqa masaafada iyo meesha lo- loo socdo fogaanteeda meesha loo socdo fogaanteeda meel aada fog fog bay ahayd oo boqolaal kilomitir ah kow fogaanta meesha iyo maxaa kale wa cadami lmashaqa iyo dhibaatada weynankeeda dhibaatada lala kulmi meeshaa fog waqti kulul waqti kulul saadka iyo sahayda iyo hubka la haysta yaraanteeda cadowga loo socdo xooggiisa waxaasoo dhan wa cadami lmashaqa iyo dhibaatada weynankeeda wa quwati alcaduwi iyo cadowga loo socdo cadowga loo socdo xooggiisa liyakuuna annaasu dadku siday u ahaadaan calaa bayinatin min amrihim calaa bayinatin arrin cad oo min amrihim taladooda oosan aysan dhihin waana la hoosaasiyey iyo waana la dagay iyo waana la siray iyo saynan u dhihin ruux walba isagoo og oo fa ya-khuduu ay dadku qaataan lil amri arrinta uhbatahu diyaargarowga uu istaahilo ay u qaataan ilaan dowla waa nin yidhi maanta maraykan baan ku duulayaa oo kale marka waxaa la rabaa inuu inuu diyaargaroobo oo wa yucidduu ay u diyaariyaan lahu arrintaas cuddatahu diyaargarowga u baahan yahay sida kale wa cala araqmi inkasta oo min ana sayfa xagaagii sayfka xagaagaa la waqtiga kulul marmarka qaarkood waa laysku khaldaaye adiga sayf waqtiga kulul un kasoo qaad min ana sayfa xagaagii ama waqtigii kululaa qad dakhala uu soo galay walxara kulaylkiina qad ishtadda uu adkaaday oo meeshii ugu dambeysay uu gaadhay wathimaara midhahii midhahuna waa timirtii ah qad aynacad ay bislaatay wadilaala hadhkii ama hooskiina qad daabat ay macaanaatay maxaa macaanaynaya de waa kulaylka kulaylka markuu jiro daran yaa hooska u wanaagsanaada wanufuusa dadka naftoodiina qad rakanat ay jeclaatay ay u iilatay ila taraakhi nasasho iyo watakaasuli wahsi waqtiga uu kulaylku jiro oo dhan waa la wahsadaa nashaad dadku ma leh cala araqmi min daalika isagoo jirta intaasoo idil kullihii dhammaantii faqad labbaa muslimiintu way way way ka jawaabeen dacwata nabiyihim nabigooda dacwadii uu u yeedhay iyo yeedhitaankii uu u yeedhay way ajiibeenoo way ka jawaabeen calayhi salaatu wasalaam wa akhaduu waxay bilaabeen yatajahazuuna inay diyaargaroobaan wayastaciduuna ay isdiyaariyaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam